waatahay khiyaarta hawada nagala soconaysay halkaan naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka cagaag dot com iyadoo maanta deegaanka maygagle lagu soo gabagabeeyey shir halkaasi uga soconayay laba beelood oo lagu dhexdhexaadanayay maxkamada maxkamadii deegaankaasi ka socotana laga soo saaray go-aamo go-aamadaasi oo ay ku qanci waayeen beesha dhinaca buuhoodla ay ku tilmaameen go-aamo sharci daraac haddaba sheekh suleymaan maxamed jaamac waa looyarkii u dooriyey dhinaca reer buuhoodle oo maxkamadaasi isagu ka dacweeyey kana soo jeediyey dacwadiisa oo ay usoo gudbiyeen dhinaca beesha buuhoodle ciyaag dadkam ayaa weydiisay markii shirkaasi uu soo xidhmay inuu faahfaahin naga siiyo sababaha uu ku tilmaamayo in shirkii mayagle ama maxkamadii dhacday ay ku dhacday qaab sharci daraa waxaa ku jawaabay sheekh suleymaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد marka ugu horeysa go-aanka lagu gaaray maanta magaalada megagle oo udhexeeyey labadii beelood ee meesha ayaanti dhibaatada ka dhex dhacday dhammaantii ma uu wada ahayn sharci daro laakiin qadiyada kalshaale khuseysa ayaa beeshan cuntami weyday uguna muuqatay shareecada islaamka xukunkeedii in gees laga maray xagga dhiigaga wixii ku dhintay annagoo weliba utacsiyeyna aad iyo aadna uga xun waa la qaatay garsoorkeedii waxaana laga xukumay diyo shareecada islaamka waafaqsan dadkii ku dhintay oo toban qof ahaa waxaa laga xukumay ninkiiba boqol halaad oo afartan rimay tahay soddonna shan jir tahay soddonna afar jir tahay oo magta shareecada ee kaska ah waxaa kaloo laga xukumay wuxuu qooma ahaa in la kala xaqdo diyadooduna ay kas tahay oo mahaa qiimahooda oo muqallada yihiin waxaa laga xukumay wixii fur ahaa in laysu celiyo wixii qofkii qarash iyo wax ka maqan yihiinna uu soo xisaabsado isaguna soo cadaysto wixii ka wixii ka dhindhiman xagga afurka xagga lacagaha laleeyahay waa la kala waxbaa jir jiray inahaasba waa la dhameeyey laakiin arrinta kalshaale beeshan buuhoodle sida arrinta ay u qaadatay waxa ay anaga nala tahay oo weliba shareecada islaamkana de ragga un ama wax ku garnaqa ama garsoorayaalka weliba inta fara badan kusoo shaqeey garsoorka kamid ah waxaan u aragnay inay shareecada geeska mareen culimadii iyagoo dadaalada hawli ku dhacday haddana qaadigu de marna xaqa u waafaqa isaga oo weliba dadaalaya oo daacada marna isagoo daacada xaqa wuu gefaa marna wuu exdaa annaga waxaanu leenahay kolley horta xaqii waa gefeen niyadooda qalbigooda se ilahay ma ogaa maxaa yeelay beeshan dhulbaandhaxaga kalshaale waxay kaga doodeen afar arrimood ay kaga dacwiyeen waa midda koowaad waxay yidhaahdeen ceelal qadiim ah oo muddo fara badan soo jiray oo milkiga iyaga ah ayaa ku yaala oo laasuu noo yahay dhulbaanta leeyahay waxaa lagu yidhi maxkamadda xaggeeda caddayn baa la weydiiyey waxay keeneen hal markhaati oo beesha gabeeyaha ah oo labada beelood midna midna aan ahayn oo ay sababtay maxkamadda beeshii anigu aan udooday oo beesha dhulbaanta ahayd oo beesha buhoodle ahayd ayaa hal markhaati keentay oo nin dhexdhexaada oo caaqila oo beesha gaweeyaha kamid a ninkaas oo ay sababtu keentay markhaatiyo kale waa la heli lahaa oo beesha dhulbaanta dhexdooda ama beesha buhoodle laakin waxaa maxkamaddu xidhay labada beelood ee beesha qurbigida iyo beesha buhoodle inaan markhaatigooda la isu maqlin maadaama dhibaata ka dhex dhacday oo loo qaadan karo arrimo kale oo qabyaaladeed markaa markhaatigaas si fiican wuxuu u furay kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo lixdankii ceelo dhulbaanta leeyahay oo laga cabo oo isaga uu ka cabe oo ceelal ah oo laasaa wadaam lagaga cabo inuu kalshaala lahaa milkiga dhulbaantana ay ahaayeen cid kale oo wadankaa joogtay aysan jirin ayuu markhaatigaas furay markhaatigaas oo weliba la dhaariyey sidaasuu ku sugnaaday waxaa markaa markhaati labaad la weydiiyey beesha beeshan buhoodle way waayeen dhaar baa la weydiiyey waxaa dhaartay laba nin oo raggii laasaha yaqaanay ah oo midna ku dhaartay kontonkii kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii inuu ku arkay laaso dhulbaanta leeyahay oo ka cabay sidaana ay baahanta milkigiisa ku tahay waxaa kaloo isna dhaartay nin laba iyo lixdankii laasoo dhubaanta ku leeyahay baliga kalshaale ka cabay kuna arkay kuna dhaartay labada arrin markay dhaarteen maxkamadda waxaanu ku niri nabiyada xaggan bahda buuhooda kasoo jeeday oo kula daawa u ahi markhaatiyada dhaarta intaa dhaarta buuhoode reer buuhoodle in alla intaa doontaan baan idinku dhaaranaynaa inuu u jiro hagoogane oo dhulbaanda gaar isaga leeyahay ceelal fara badan oo boqolaal ay ku yaalaan aridaaq inuu u jiro oo xariimkiisii yahay aan loo degi karin qorlugud na uu aada uga fog yahay maygagle inuu iyagana isagana geeldaaq u jiro iyadana uu xariimkiisii daaqeen ee xoolaha loo qabay balliga maygagle aalka maygagle layahay magaalada ah xoolihii loo qatay inuu xariimkay daaqi lahaayen yahay iyadana waan ku dhaaranaynaa bay dheheen adigu intaad doontaan inaanu aalka deegaankiisa anagu leenahay oo uu xariimyada yada yahay oo daaqeenka yagi yahay oo deegaanka yagi gaarka noo ahaa yahay ayuu ku dhaaranaya ninkii aan laasaha isaga horey u aragi xariimnimada iyo degaannimada ayuu ku dhaaranaya iyo ina gaar degaankoodii u yahay ninkii laasaha ku arkayna laasihiibuu ku dhaaranaya saasaanu niri marka waxaa lagu kaastoomay maadaama lug walle laydinku lahaa arrintuna aysan dhiig ahayn hal mar hal dhaara ama laba dhaara laba nin baa kala dhaariya waa lagu kaftoomay annaga markaa meesha waxaa nooga caddaatay kalshaale inuu lahaa laaso soo jiraaya oo zaman aada horeysaya oo haddeer radaadku ah sidoo aan badankoodu muuqana wax yar kasii muuqmuuqanayaan shaygooda meelaha qaar kasii muuqdo sidaana milkiga dhulbaanta ku yahay ee beeshan reer bahoodle waxaa kaloo xagga beeshan aan u doodayay u caddaatay inuu baliga kalshaale u jiro hagoogane oo aan cidi ku haysanin beeshan bahoodle ari daaq weliba gaaban ariga markii aan wadanay afar kilomitr ayay ahayd markii dee bidhaanta la eegan labada goob way isu muuqdaan waana aada isugu dhawiyay waxaa kaloo markaa meesha ka caddaatay xariim inuu u yahay hagoogani waan magaalo looga dhigi karin haddii magaalo kale meeshaas laga dhigo ceelasha hagoogani ku yaallaa ay yihiin kuwa aan meel loo degaba hadhow yeelanaynin hantida ama guurtadaana ay yihiin marka afartii dacwada kalshaale lagu sheeganayay mid wuxuu ahaa milkiga qadiimka ceelasha laasaha ku yaala isaga gudihiisa midna wuxuu ahaa aan kaa dhexgalo waxaad usoo dhadhacdaa muhiimadii dacwadii maanta sidee u aragteen wey su-aashaydu waxaan kugu sabaa iyada lafteedii afar arrimood baanu ku sheeganaynay waxaanu ku sheeganaynay milka qadiima oo noo cadaaday oo markhaatiga dhaarta baanu keennay waxaanu ku sheeganaynay xariimka hagoogani oo noo cadaaday oo inuu aridaaqeen u jira ah waxaanu ku sheeganaynay xariimka magaagle oo inuu geeldaaqin u jira ah waxaanu ku sheeganayna heshiis na dhex maray kun iyo sagaal boqol shan iyo sagaashankii oo labada beelood heshiis ku heshiiyeen inaan midkoodna qodin magagle hale muxuu ahaa mago hagogani iyo kalshaale toona xorfadihii markaa labada beelood ka kala qodeenna labadiiba laga aasay heshiiskaasina dhaqan galay heshiiskaana waxaanu doonaynay in shareecada islaamku heshiiska islaamka way sugaysaa walmuslimuuna calaa shuruudihim ayuu rasuulku yuri sala allahu alayhi wasalam wasulxu jaa-izun bayna muslimiin xadiis bukhaari iyo tirmidi ba wariyeen iyo muxadisiin kalaba sulaxaas inuu shareecadu ansixisana waanu sugaynay oo shareecada islaamka ku ansaxay markaa sulxii waxaanu ku sugaynay in loogu xukumo in la tirtiro oo laga guuro milkiga gaarka nooa waxaanu ku sugaynay anagana loogu xukumo waxaanu kaloo sugaynay fitan maadaama bayna almuslimiin dhexdooda ay tahay ceelkaas fitan noqday in xukun fitan damina darb lmasaalix wa darb lmafasid arrintiisa lagu xiro deegaanka in lagaga dulqaado qofka wax ka galeenna ama dadweynuhu ha celiyo ama xukuumadu ha celiyeene meesha daaqeedii lagu celiyo maadaama meel fitaneed ay noqotay si kalena aan nabad ayaan kaga dhalan karin iminka sida u muuqata oo maadaama laisku qoonsaday laisku helayo haddaba annaga waxaa nagu dhacday ninkii yiri kaanu dhigtayba ma aha amase ninkii yiri laba kaleba isa saari laba tagoba isma aan saarin ceelkii milkiga qadiimkaa nalagu dhaariyey markhaasida noo caddeeyeen inna loo xukumo waanu sugaynay in sulux nalagaga qaado oo la yidhaahdo cidiba degi maysa wada daaqana oo berkadaha ku yaalaan laga aasana waanu sugaynay laakiin berkadihii ku yaaleen ha ku yaaleen idinkuna saddex ka qota iyaga sadexd sida saddexdoo kale ah wax kordhayaanayay jirin xukunkaas wuxuu noqday xukun aan shareecada islaamkana sax ku ahayn maslaxada bani aadamka maanta ka dhexaysa labada beelood aan sax ku ahayn maxaa yeelay shareecadii waa la gees maray mudicii markhaatigiisii wata miladiisii maray xukunkiina loo xukumi waayey waa meesha kasoo baxday xa- xariimkii oo cadaaday oo xukunkii la diiday baa kasoo baxday fitantii la damin lahaa oo la damin waayey baa kasoo baxday labada beelood ee ciidamadu kala dhex fadhiyaan iminka labadooda colna weli ayaan kala furfuranin dee waxay xukumeen laasii horda isugu tago oo qolo waliba qodoballiga gudihiisa oo halkaa ku wada dega waxaan ku niri war haddii aad doonaysa in lagu maqlo idaa arata an tustadaac famur bima yustadaac haddaad rabto in lagu maqlo waa la kari karaa la yeelaa arrintana shareecadana sax kuma aha maslaxadana sax kuma aha baanu ku niri sidaa daraadeed xukunkaas ambiil baanu ka qaadanay shareecada islaamka ma aanu diidin laakiin garsoorayaasha xukunkay qaadeen ayaan shareecada waafaqsanayn sidaa daraadeed waa xukun baadila shareecada gees ka marsan maslaxada iyo nabadgelyadana gees ka marsan xukunka ambiil baanu ka qaadanay shareecada islamkaanu ka fadhinaa asalaamu calaykum waraxmatullah
intaada ka bixin waxaa jirtay in aan markii aan maanta galabta nolosha aad ka hadasheen tanaambil marka qaadana in guddiga dhexdhexaadku ay soo jeediyeen inaan ambiilka idinka aqbal ahaynin haddii dee dadkii deegaanka adigu
aqbali mayno may oran ambeegu waa sharciyi diinta islaamka ogol shareecada ogol garsoorayaalkuna ma ay oranin dhexdhexaada isimaduna ma ay oranin laakiin waxay codsadeen inay ambiilka iska daayaan beeshani oo ay qaataan xukunka ay codsadeen beeshanina oo dibadday u baxday waxay isku waxay go-aan ku wada gaareen dhammaantood inay ambiil ka qaataan xukunka uusan meeshaas meel gartu sal dhigan kartaba inayan ahayn maslaxadna aan laguba gaari karin wax dana oo sharciyi ahaan iyo maslaxad ahaan oo ku jirta xukunka qaadashadiisana inay jirin ayay beeshan u aragtaa marka sheikh goorma ambiil haddii la qaatay oo aad la qabasheen qoladii ugu dhexdhexaadintu goorma culimo kala loo yeerayaan culimadii ahayd qaabkeebaa bal ambiilku u suurtagelaya maxili kala laysu imanaya bal dhegeystayaasha kaa dhegeysanaya bahda ceer dadka bal sharax arrintaa waxaad moodaa inaan weli la gaarin su-aasha nala weydiiyey waxay ahayd xukman ma ku qanacsan tihiin maya ambiil baanu ka qaadanay arrintaa waxaad moodaa xubinaan weli la gaarin inay tahay sida ambiilka loo qaadan iyo muddo la kala qaadan iyo sida loo garnaqsanayo weli halkaa lagama hadlin laakiin xukunkaasi xukun sugan inuusan ahayn shareecadana ku ansaxay inuusan ahayn islaax ahaanna nabad keeni karin ayaanu aragnaa taa dambena waa taleyeela asalaamu calaykum raxmatullah kaasi waxau ahaa sheikh sulaymaan maxamed jaamac oo ah looyarkii ama wakiilu dacbihii u doodayay dhinaca beesha buuhoodla oo ka hadlay maxkamadii maanta ka dhacday deegaanka meregle kuna tilmaamay inaanay ahayn maxkamad sharci ah balse ku tilmaamay maxkamad si u dhacday qaab sharci daraaca iyo isagoo ka hadlay mulkiyada badiga karsale